وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ
رجال في سبيل الله ساروا إلى نيل الشهادة يطمحون يدود عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون يذود عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون رجال في سبيل الله جادوا بما ملكوا وراحوا يبذلون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون رجال عاهدوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا أنا magacayga ka bilaabaayo magacayga waxaa la yidhahdaa isxaaq aadan ibraahim rag walaalaha mujaahidiintana ay yaqaanaan saaq caanol ama janno gale ragga maktabkana ay yaqaanaan waxaa weeye jaamac waxaa weeyaan meeshan ku dhashayna waa gobolka baay gaar ahaan tula hoos tagta degmada dinsoor camalka wuxuu allah subxaana watacaalaa uu isa waafajiyey xilligii midooda maxaakiimta labada kun iyo lixdii ayuu ilaahay subxana wataala isa waafajiyey intaan waxaa weeyaan allah subxana wataala waxaa weeyaan ajar gurubsi ayaan ahaa alxamdulilaah da-adeydana waa waxaa weeyaan waxaan dhashay kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii anfada soddon sana ayaan jiraa alxamdulilah marka ilaahay baa ku naasa subxaana watacaala meesha hadda aan ku wajahannahay ilaahay fadligii meeshii hadafka uu yahay hadda anagaan ku soconno waa meesha dheer magaalada muqdisho gaar ahaan degmada cabdicasiis guri ku yaalo nimanka murtadiinta ay leeyihiin xataa dhaawaciyadooda meeshay geystaan ay ku baansadaan oo waxaweye wixii bukaan ah meelaha waxaa weeyaan mujaahidiinta gacantooda ilaahay subxaana watacaala kusoo asiibay halkaas ayay soo dhigtaan ay ku baansadaan kadibna haddana shareecla dirirkii iyo haddana halkaasuu ka wadanayaa meeshan kusan waa meeshaas ilaahay subxaana wataala waxaan ka rajaynaynaa inuu allah subxana wataala gacmahan uu ku baabiyo biidnihi tabaaraka watacaala inta ku jirto waxa weeyaan waa meel hadda anigaan ognahay oo dee beritana laga yaabo dadka inay dhahaan shacab baa la laayay meeshana shacabku ma jiro oo xaqiiqda anagaa soo aragna marka jasaak allahu khayr waxa weeyaan hadafkaanan waa halkaas ilaahay subxana wataala waan ka rajaynaynaa inuu waxa weeyaan sida ay usoo qorsheeyeen umuuradayna iyo si ka wanaagsan allah subxana wataala inoo yeelo soomaalida waxay dhahdaa sadar muuqda su-aal ka dhan maanta xaqiiqda jirta waxaa weeyaan waxaa lagu soo duulay diintayni dalkayni khayraadkayna dhan baa lagu soo duulay gaala issoo baxaysatay waxaa weeyaan afar iyo labaatan sac dadkii muslimiinta ahaa dhibaatada lagu hayo waxaa weeyaan mar haddaa diintana lagu soo duulay haddee fadhi nooma yaalo fadhi nooma yaalo marka waxa weeyaan hadaabna leeyahay kitaabka ilaahay iyo sunnada nebi maxamed kuma dhaqmi kartaan oo dastuur iyo dimuquraadda ilmaani daaquud qaatana leeyahay annaga waxaa weeyaan oo ilaah lama la sheeganayo baarlamaan baa nahay sharci dejiyaan nahay laleeyahy waxaa weeye annaga taas haddee noolal ma jirto waxaa weeyaan geerida mar bay nolosha dhaantaa wey marka jasaaka allahu khayr waxaa weeyaan taa waa ay muuqataayo mar haddee diinta lagu soo duulay dalkiina lagu soo duulay meel la fadhiistaan ma lahayn waxaa weeyaan inaan lafahana aan bixinno waxaa nagu qasbayso duulista lagu soo duulay diinta ilaahi subxaana watacaala waxaa weeyaan cadowga aniga aan ku wajahannahay intaanan gaarin waxaan leeyahay awalan ilaahay u toobadkeena oo ilaahay u laabta ayaan leeyahay haddaad toobadkeetaan ilaahay subxaana watacaala wuu idinka aqbalaya ilaahay addoonkiisa ma dulmiyo waxaa weeyaan idinka ayaa waxa weeye gaala iyo shayaadiin yaa waxaa weeyaan bahlidii ka dhigtay waxaan leeyahay awalan ilaahay subxana wataala u toobadkeena afar iyo labaatanka sacana waxaa weeyaan umaraa ulmujaahidiin baaqas way daraan waxaa weeyaan ilaahay u toobadkeenun baa laleeyahay mar walbana waa la idinla hadlaa dee dad maskaxdooda ay maqan tahay waxa weeyaan wax ku dhacaaya siduu allah subxaanahu watacaala ula dagaalamayo ujeedo haddana dad waansamaaya oo waxa weeyaan wax dhagahooda wax weelaynayo wax dareemaya haddana ma ahan baa markaan waxaan isleeyahay hadda aan u dirahya inay ilaahay subxana watacala tuubadkeena intaan aanagu soo gaarin dee mar haddaa lagu soo gaarana oo annaga aan ku imaano dee waxa weeyaan meeshii war ma jiro waxa weeyaan haddaan ku hormaro asxaabtaydi horey aan ugu soo rafiiqaynay jihaadka asxaabta waxaan u dardaarmayaa inay samraan waxa weeyaan cadowga ay la sabartimaan nin walbana uu soo tamaniyo maktabkan afdalu shuhadaa waa meesha waxa weeyaan ugu fadli badan weeye horta maktabka inay soo tamaniyaan oo nin walba soo waxa weeyaan halkaas ay usoo cararaan horta waan rabaa waan u dardaarmayaa asxaabteyda kaleeto ee waxa weeyaan maktabkan ah waxaan leeyahay waxaa weeye xaqiiqdii gaaladu meesha lagu dhiig bixiyo oo ugu fiican oo loogana aarsan karo ugu fiican waa halka maanta anaga aan taagannahay raggaa marka waxaan leeyahay yaan laga laabanin biidnillahi tabaaraka watacaala howsha hore ha loo soo wado hore ha loo soo socdo dee bashaareenood ka dharagsantihiinoo allah subxaana watacaala ayaa noo bashaareeyey waxa weeyaan inalhashaa min almuminiin anfusahum wa amwaalahum biana lahum aljanna marka waxa weeyaan min annaasi man yashri nafsahu btiqaa'a mardaati illaah xadiidka rasuulka alayhi salatu wasalaam oo ahaa dilkeebaa u sharaf badan rasuulka ilaahay oo muxuu yidhi ninkii isagana dhiiggiisa la daadayay faristiisana la bogna gooyey intaa marka insha allahu tacaala asxaabteyda ee maktabka aansanahay ku bashaaraysfar baaraka allahu fikum ayaan leeyahay umara almujaahidiin waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala ha idin xifdiyo ilaahay subxaana watacala ha idin dhooro waxa weeyaan sabra oo la sabartama gaalada ilaahay subxaana watacaalana ka ajar xisaabsada waxaa weeye ummaddan dowlad kale ma laha anaga dowlad ah idinkaasaana ilaahay subxaana watacala mas-uuliyaddu idin saaray waxaa weeyaan ha la samro dadka masaakiinta ha loo gargaaro gacanta ha la qabto kuwa waayeelada ah waxa weeyaan gacmaha la qabto ciyaalkooda ciyaalkayna aan ka dhigano soomaalida waxay dhahdaa idaale hindheheeda waa cari cad marka ummaddaas waxaa weeyaan muslimiinta ah hoggaanka waa aniga dadkay fiirsanayaan dulliga lagu hayo iyo dhibaatada iyo cariiriga inay ka qaadaan ay rabaan waa aniga aniga ayayna sugayaan dadka marka waxbarashadooda horumarka diineed anaga ayay naga rabaan biidnillahi tabaaraka watacaala dadka marka waxaan leeyahay diinta ha la gaarsiiyo dadka ha la fahansiiyo dadka waa la dhuminayaa waxa weeyaan dowladeedka sharciga ha loo badiyo macaahidda ha la dardargeliyo waxa weeye ummadda ha la baraarajiyo dadka mar walba ha lala hadlo waa dadaalaysaan khayr allah idin siiye wajazaakum allahu khayran ilaahay subxaana watacaalana ha idin sugo sabarkana ha la badiyo nasrigana wuu dhow yahay ha la samro insha allahu tacaala allah subxaana watacaalana wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabidu itaquu llaha lacalakum tuflixuun qabiilka anigu aan ka dhashay waxaan leeyahay qabaa'ilada qaar waxa weeyaan gaaladu ay u gacmahaatisay beenta loo sheegay balbugaandi lagu akhriyey waxa weeye ayagii intay tabar waayeen haddana maanta qabiilka kicinaya leeyahay macabiisley kii yawaana laga keenay ee gajambuuro laga keenay ee halkan la keenay tuutihiisa afar iyo labaatanka saa ku taagnaa oo hurdi waayey ayaa wax qaadi waayey marka nin macabiista geeska haysto oo mawisleylileeyahay haddii diintan ilaahay waxba kama qaadaya sooma waxaan idin leeyahay marka idinka meesha ayaga macawisley looga bixiya gabaa'iladaas idinka waxaa laydinka rabaa waxa weeyaan inaad noqotaan gaashaanka diinta waxa weeyaan inaad noqotaan gaashaanka diinta inaad noqotaan ayaan idinka rabaa ayaa idin dardaarmayaa ilaahay subxaana watacaalaa ay idin barakeeya waxaan leeyahay marka in macaahidda la dardargeliyo dhalinyarada waxa weeyaan diinta la fahansiiyo dowlaadka sharciga la badiyo suldaanada iyo nibadoonnada markay la kulmaayaan cidaha inay u bashaareeyaan waxaweyaan mujaahidiinta ay u duceeyaan islaamka ay u duceeyaan kii shahiidana ilaahay subxana wataala shahaadadiisa uu ka aqbalo waxa weeyaan meel kastoo ay fadhiistaan inay waxa weeyaan islaamka ay u duceeyaan umra mujaahidiin ay u duceeyaan inuu ilaahay uu xifdiyo ilaahay uu sugo inay waxa weeyaan allah subxana watacala ay u baryaan ayaan leeyahay beeshii anaga aan ka dhashay wajazaakum allahu khayran dhallinyarada waxaan leeyahay halkaas wadadan ha lasoo mariyo dardaarankooda ha noqdo waxa weeyaan in diinta ilaahay subxaana watacaala loo istaago ayaan leeyahay awalan waalidiinteydii waxaan kula dardaarmayaa inay sabraan hooyo hooyada ay ugu horeyso aabahayga waa dhintay waxa weeyaan adduunkana la joogi maaye nin walba safar waaye boorsadu haystaa waddada lagu kala tegaayo ayaa kala duwan waxaa weeyaan maanta wiilba isagoo isbaaro taagan yaa waxaa weeyaan mujaahidiinta ga-antooda ilaahay ku asiibayaa waa dhintay muxuu ku dhintay waxaa weeyaan nasiib darro wey sidaa daraaddeed anugu waxaan ku baxay kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala iyo sunnada nebi maxamed anoo u gargaarayo oo u taagan difaacayo ayaan ku baxay waxaa rasuulka alei salaam uu noo sheegay qofka shahiidka ah inuu u shafeecayo toddobaatan qof oo qaraabadiisa ah toddobaatan qoys oo qaraabadiisa ah inuu u shafeecay waxaan leeyahay marka hooyo sabar ilaahay darteed u sabar anigu ilaahay dartiisaan u baxay adiguna waxaan ku leeyahay markaad maqasho khabaarkayga ama udhahay wiilkaada waa shahiiday waxaa weeye biidni illaahi inaad ilaahay dartii aad u sabartid aadna iisoo ducayso inuu ilaahay subxaanahu watacaala iga aqbalo ayaan kaa raba kuwa kale oo kuu imaanaya ama ku dhihi doono waxaa weeye wiilkaada wado xun uu ku baxay ku dhihi doono kuwaas wararkoodana ha dhegaysan biidnillahi tabaaraka watacaala waalidiinteeda intaas ayaan leeyahay gabdhihii aasiskayga ahaa waxaan kula dardaarmayaa iyagu inay sabraan ciyaal baad haysaan ciyaalkaad aad haysaan ilaahay subxaana watacaala uga baqa dhul codow yaa la geynin ilmahaas dhul codow yaa la geylin waxaa laydinka rabaa waxaa weeyaan ilmahaas tarbiyadooda biidnillaahi inaad gacanta ku haysaan waxaa weeyaan madarasooyinka lagu xiro macaahidda lagu xiro ciyaalkaas biidnillahi tabaaraka watacaala waxaa weeyaan tarbiyadooda idinka mas-uuliyadda hadda idinkay idin saaran tahay biidnillaahi ciyaalkaas in la xifiyo la ilaaliyo wadadii ani aan ku baxayna ciyaalka lasoo mariyo ciyaalkaas in lasoo mariyo ayaan kula dardaarmayaa waxaan leeyahay nimankan waxaa weeye magacan ila sheeganayo haddana ka amar qaadanayo waxaa weeye maraykanka iyo gaalada kale weli ayagiiba sii dhahayo saaxiibadayni walaalahayna horta waxaa weeye waxaad sheeganaysaan inaad tihiin muslimiin waxaad sheeganaysaan inaad tihiin soomaali qabiilkii baad nila sheeganaysaan haddana bal isfiiriya meesha taagan tihiin adigu muslim miyaad tahay ama gaalaad tahay laajli diinta ilaahay subxaana watacaala aayadaha qur-aanka waad garanaysaan murtadlamadaadana maanta magac anaga aan kuu bixinay ma aha waa magac allah subxana wataala uu kuu bixiyey murtad laajli murtadka waxaa la yidhaahdaa qofka islaamka ka laabtay ayaa la yidhaahdaa murtad ayadoo saas ay tahay marka allah subxaana watacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu man yartadda minkum can diini fasawfa yaati illaahu biqowm bal u fiirsa allah subxaana watacaala irtadada allah uu tilmaamayaa wey man yartadda minkum can diinihi qofka idinka idinka mid ah oo diinta ka radoowo irtadada marka magacaas yaa bixiya allah subxaana watacaala murtad baa tahay waxaan idin leeyahay marka ilaahay u laabta oo ilaahay subxana wataala toobadkeena garguurtow adiga maanta yaa sheeganayo waxaa weeyaan inaad tahay ilaaha kale soomaali taagan inaad tahay ayaad sheeganaysaa waxaad sheeganaysa waa ilaah lama kale kitaabka ilaahi subxaana watacaala aniga waxaanan ahayn waan ogolnahay ma jirto adigu marka haddaad ummaddii soomaaliyeed adigu aad leedahay anaa ilaaha ah anaa madahaweyne ah waxaa weyaan aad leedahay anaga hal madaxweynaan ogna halka madaxweynena waa mata kitaabka ilahi suna nebi maxamed nagu hogaaminayo wey madaxweyne kale ma ogolin waxaan ku leenahay marka waxaan qaadanay xadiiska rasuulka alayhi sal sl man badala diinuhu faqtuluuh wallaahi ilaa qiyaamu saaca waxaa weeyaan dilka buu soconayaa ilaa ilaahay subxaana watacaala aad u laabataan ila toobad keentaan maya soo maaha annaga haddaan baxno wallaahi boqolaal yaana daba taagan biidnillahi tabaaraka watacaala ayna ku dhammanayso ee ku shahiidayso naftooda ku bixinayso kitaabka iyo sunnada waxaan ku leenahay marka xumaantan adig aad ku jirtid ka toobadkeeno ilaahay ugu toobadkeen haddaad ka toobadkeeni weydina waxaa weeyaan qofka daalimka ah ilaahay subxaana watacaala wuu u kaadiyaa markuu qabtana ma fokanayo gacan baad geli doonta biidnillahi tabaaraka watacaala waanu kugu soo wajahanahay taana xataa aan ku bixina mujaahidka kale nagu soo xig gacantiis ku bixi doonta insha allahu tacaala hadda ka fiirsan ku leenahay dadka muslimiinta ah si guud dadku waa dad muslimiin ah qaarna haddee walaayaadkiibay ku hoos nool yihin raayadda ku dalbabanayso qaarna waxa weeyaan weli calaf uma yeelanin waxaan rabaa marka awalan dadka muslimiinta ah raayadda ku hoos nool waxaan leeyahay ayagoo kala duwan waayeelada waxa weeyaan odayaasha waxgaradka ee oganyahanada suldaamanka nabadoonnada dhammaan waa waxaan leeyahay waxaad dhamiseen oo aad maanta waxaa weeyaan aad markhaati ka tihiin macaanka diintayna ay leedahay iyo sharafta iyo cisada ay leedahay waxaad ogaataan marka diintan haddaa la difaaci waayo waxaa weeyaan sharaf iyo cizo lama helahay laajli laa cizata ilaa biljihaad cizo iyo sharaf la heli maayo ilaa jihaad la helo ilaa jihaad la helo cizo iyo sharaf lama helahay waxaan leeyahay marka wiilashan mujaahidiinta ah waxaa weeyaan ha loo duceeyo wiilashan mujaahidiinta ah afar labaatanka saacadowgaa hortaagan idinka aad dhasheen ama idinla dhasheen ama waalid hooyo aabbo aad u tihiin ama awow aad u tihiin ama abti aad u tihiin wiilasha ah loo duceeya hala galab istaago kuwa kale fadhiyana waxa weeyaan isku daya inaad kusoo toosisaan waddadan jihaadka waxaan leeyahay marka waxaa tusaale fiican aad u tihiin ummaddaas ee weli kitaabka ilaahay aan hoos harsanin ayaa tusaale wanaagsan u tihiin waadna dareemi kartaan dhabka iyo cariiriga iyo waxay ku nool yihiin iyo cidanka cizada iyo sharafta aad ku nooshihiin xaqiiqdii marka waxaa weeyaan taas waa waa loo baahan yahay qofka inuu mar walba wax saadaleeyo waxaweeye isaga nooloshiisa wax ku cabiro dadka maanta diinta ilaahay subxaana watacaala shirada aan hoos harsanin iyo adigoo meesha fadhiyahay labaad kala tihiin dadka marka aan weli waxaa weeyaan bannaanka jiran waxaan leeyahay waa la idin khaldayaa dadka qaar oo la leeyahay shabaab dhiigga muslimiintay baneysteen dadkay iska dilaan waxaa weeyaan yaa la leeyahay waa la idin khaldayaa shabaab waxaa weeyaan nin kasta oo muslim ah nin kasta oo laa ilaaha illaa muxamed rasuulallah ambaha madoobaad ambaha caddaade waxaa weeye ma dilayso xaqiiqdii ma dilayso laakiinse kuwaan dilayno way cad yihiin oo allah subxaana wataala yaa noo sheegay kuwa anaga aan dilayn waa kuwa dilkooda allah uu fasaxay wayna caddahay aayadda qur-aanka fiiri allah subxaana wataala wuxuu leeyahay qaatilu aladiina laa yu'minuuna billahi walaa bilyowmi alaakhir walaa yuxarimuuna maa xarama allah warasuuluh walaa yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutuu lkitaab xataa yucdu ljizyata can yadihum saaqiruun dadkaan laaynayno dadkaa weeye hadday yihiin marka dad waxaa weeyaan muslimiin ay yihiinna idinka ayaa sheegi doona ana dadkan dilin dadka aayaddaas ay tilmaantay weeye waxaan idin leeyahay marka inaad fahanteen baan u malaynayaa culmona way joogtaa rabbaaniyiin ah ilaahay subxaana watacaala ha sugee xaqa caddaynaya waxaan idin leeyahay culimmada waxaa weeyaan warkooda hala dhegaysto kitaabka ilaahay subxaana watacaala waxaa weeyaan hala qaato ilaahay amarkiisa aan qaadano waxaan kale halkan fariin ugu dirayaa nimanka la yidhahdo ulmaa usuuq diintiina sheeganayo culmaan nahay leh haddana ummadda manan habaabinayo waxaad ogaataan nimayahow kitaabkan ilaahay subxaana watacaala ayaa soo dejiyey waa kitaab munazil xag allah subxana watala ka yimid nebi maxamed loo saliy aleyhi salaatu wasalaam wax looga tegey haba ha yaraatee ma jiraan ummadda marka inaad maran habaabisaan oo ummadda la khaldo waxaa weye sax ma ah soonkii iyo salaadii iyo sakadii iyo xajkii waad ka warramaysaan jihaadkii ummaddii waad ka maran habaabiseen waxaa weeyaan looma sheegayo adigu salaada yaa ku amray xageed ma adoo garanaya miyaad dhalatay maya xageed ka baratay diinta ilaahi subxaana watacaala wa aqiimu salaah zakada yaa ku baray wa aqiimu salaata wa aatu zakaa haye soonka yaa ku baray kutiba calaykum asiyaam sax xajka ka waran walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istadaa ilayhi sabiila waman kafara fa ina allaha haniiun cala alcaalamiin halkaasaad ka baratay soomaa waayahay soonka ka waran kutiba calaykum asiyaam ha haye jihaadka war marka jihaadka ka waran kutiba calaykum asiyaamu iyo kutiba calaykum alqitaalo adig kala gee isku suuradday ku jiraane yaa isku suuradday ku jiraan waxaa marka idinkaan idin leeyahay allah subxaana wataala wuxuu leeyahay afa tu'minuuna bibacdi alkitaabi wa takfuruuna bibacd horta halkaas aad taagantihin kitaabkayga barna ma rumaynaysaan barna ma ku kufrinaysaan haddaad leedahay soonka waan ogolna salaada waan ogolna sakada waxa weeyaan waan ogolna xajka waan ogolna hee jihaadki maxaa ku diida fatu'minuuna bibacdi alkitaabi wa takfuruuna bibacdin ma intaan aayado ah waxa weeyaan jihaadka ka hadlayo maxaad ummadda aada ugu waxeynaysaa marka kitaabka barna ma rumaynaysaan barna ma ku kufrinaysaan waxaan idin leeyahay marka ummaddaas waxaa weeyaan aada baadiyeynaysaan waxaa weeye ilaahay subxana wataala uga baqa aayaddaasna dib u fiiriya nin kastow nafsadaada ku takbiiga aayadaas afa tu'minuuna bibacdi alkitaabi wa takfuruuna bibacdi taas ayaa hujo ku ah oo kuu taagan marka waxaan idin leeyahay istuubuu ila allahi towbatan nasuuxa
رجال في سبيل الله جادوا بما ملكوا وراحوا يبذلون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون